bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxee raadiyo muqdisho qodobada aad ku dhegeysan doontaan haddii allah awooda le raalli ka noqdana waxaa ka mid a dhaqangelinta heshiiskii laga gaaray dagaalbeeleed ka dhacay deegaano hoos taga degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa lagu wadaa maanta inuu si rasmiya halka uga bilowdo maamulka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe oo dowladda dhexe ka codsaday in laga gacan siiyo sugidda iyo adkeynta amniga kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhallinyarada soomaaliyeed loogu geysto waa loo geysto loona dabageli lahaa ayaa lagu qabtay magaalada ohio ee waddanka maraykanka saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda hay-adda socdaalka ee u k ayaa ka wada hadlay iskaashiga dhinacyada socdaalka kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortagga cudurka h i v idska ayaa lagu qabtay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah hogaamiyaasha labaatanka dal ee g tn ku midoobay oo isku afgartay in dib boorka looga jafo nidaamka ganacsiga caalamka
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho waa labada bisha disembar sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waana subax axada warkii oo faahfaahsan dhaqangelinta heshiiskii laga gaaray dagaalbeeleed soo noqnoqday oo ka dhacay deegaano hoostaga degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa lagu wadaa maanta inuu si rasmi ah u bilowdo cabdikariin axmed bulxaan weliya ayaga caabud waq nooga soo warramo ayaa qadka telefoonka haatan ku jira halo cabdikariin
kahaya si fiican ayaa ku maqlaa cabdikariin faahfaahin naga sii bal wararkii ugu dambeeyey ee xalinta dagaalbeeleedkii halkaa ka dhacay
waftiisu ku jira xubno ka yimid magaalada muqdisho oo uu soo wakiishay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya guddiga xasilinta iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee koo iyo labaatanaad iyo talashada nabad sugidda qaranka iyo galmudug ayaa ku guulaystay soddonkii bisha aanu kasoo gudubnay inay isu keenaan dhinacyadii kala tabanayay ee uu dagaalku ku dhex maray deegaanka hardi todobiyo koob iyo tobankii bishii aanu kasoo gudubnay waxaana lagu heshiiyey afar qodob oo ay ugu muhiimsanayd in la kala diro maleeshiyaadka halkaasi ku dagaalamay iyo in la sameeyo xabajoojin iyada oo loo ballamay in shirdigu heshiisiin beeduhu ay qabsadaan kaasi oo lagu dhammaynayo colaadda muddada soo jidhay waxaana kale ka mid ahaa qodobadaasi in laga aagga ay dhinacyadaasi ay isku horfadhiyeen oo ah deegaanada muranka uu ka dhexeeyo daaqsinta dhulka ee udhexeysa magaalooyinka balambal iyo gurceel in laga mamnuucay qaadashada hubka guddiga xasilinta iyo wufuuddaasi ka socotay dowladda dhexe ee dalka oo kaashanaya ugaasyada iyo saraakiisha qalabka sida ayaa maalintii shalay waxa ay kulamo gaargaara la qaateen dhinacyadii ay qusiishay dhaqangelinta heshiiskaasi waxaana si wada jira ay u qaateen qodobadii kasoo baxay shirkii soddonka bishan bishaanu kasoo ka dhacay deegaanka turbi waxaa weli ku sugan deegaankaasi ciidamada qalabka sida kuwaasi oo fulinaya awaamiirta ay gaareen dhinacyadii halkaasi ku heshiiyey waxaana jira tabasho yar oo guddiga xasilintu haatan ay la wadaagayaan dhinacyada ay qusayso
cabdikariin marka ugu dambeyntii waktiga dhabta ah ee loo ballansan yahay in laga mir dhaliyo heshiiska oo la fuliyo waa goorma
waxaa la iclaamiyey in soddonka in tobanka bishan december aanu ku jirno oo haatan ay ka harsan tahay muddo sideed cashaa la qabtay kulan guud waxaana ku baaqay in kulankaasi fadhigiisa uu qabanayo ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ah ugaaska beesha magaalada gurceel waxaana uu sheegay in ugaasku uu u qabanayo kulankaasi dhammaynta iyo soocaabsiridda colaadan oo u dhexaysa dadkan daaqa iyo deegaman waxaana jira in dawladdu ay fududeyn doonto wax kasta oo ay dhinacyadaasi u qaataan nabadeynta dowladda federaalk ayaa waktigan waxay xoog ku saaraysaa in guud ahaan ay nabadayso bulshada soomaaliyeed deegaanada degmooyinka muddo badan soo jirtay ay dawladdu soo absatay waxaana waktigani dawladdu awoodeeda ay suu geysa waxaa xusid mudan in uu qayb ka yahay nabadeyntan jenaraal gorod oo ah taliyihii hore ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraalka ayaa lagu wadaa in maanta uu socdaal kusoo gaaray magaalada muqdisho si dawladda dhexe uga warbixiyo waxyaabihii heshiiskaasi dhinacyadu ay gaa ka gaareen iyo waxyaabaha u baahan in dawladdu ay farsamayso
waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdikariin axmed bulxan wariyaha iyaga nooga soo warrama caabud waaqow qaadka taleefonka si toosa ugu jiray kana hadlayey xalinta dagaalbeeleedkii ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud kulan looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa dilalka dhallinyarada soomaaliyeed islamarkaana loo dabageli lahaa ayaa lagu qabtay gobolka ohaayo ee waddanka maraykanka deeqo shire warsame deeqasoona ayaa warkaa nooga soo dirtay waddanka maraykanka jaaliyadda soomaaliyeed iyo dowladda hoose ee gobolkan ayaa yeeshay kulan loogu magacdaray aan wada hadalno waxaana kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee gobolkan diiradda waxaa lagu saarayay arrimaha waxbarashada dilalka dhallinyarada iyo sidii loo sii dabageli lahaa isdhexgalka iyo ka faa'iidaysiga fursadaha gobolkan madaxweynaha guddiga dowladda hoose ee gobolkan shannon ayaa kulankani ku tilmaamay mid ahmiyad gooniya leh these gather- gatherings are important, they're, they're necessary, and they um, isku imaatinada noocaana waxay muhiim u yihiin in aan ismaqalno isku imaanno idin dhagaysanno islamarkaana aan mas-uuliyadanada gudanno innaga oo markaasi isweydaarsanayna dhaqamadeenna kala gedisan Uh, a lot of people think that we are actually burden to the economy. Actually, we produce well over 300.
dad badan ayaa aaminsan in aan culays ku nahay dhaqaalaha laakiin innaga ayaa soo saarna dhaqaale aada u badan waxaan leenahay in ka badan saddex boqol oo shirkadood kuwaas oo canshuurta ay bixiyaan wax weyn u qabto dowladdan islamarkaana lagu daboolo baahiyo ka baxsan kuwa soomaalida
waa arrintan waxay daba socotaa dadaal fara badan oo ilaa muddo aan soo wadnay runtii oo een, tusaale ahaan waxaa la qabtay shirweyne ku saabsan ee, soomaalida civic engagementigeeda ama ka qaybgalka siyaasadda dalkan ee, oo madaxtooyada ohaayo adiga muddo sanad ka hor ah Een, shirarka caynkaas oo kale ahaa oo soomaalidu qabanaysay oo lahayd sidan si ka badan baan wax u leenahay oo aan mudannahay Ee, in markii cod la rabana naloo yimaado markii kalena la iska kaaya dhaga tiro la iska kaaya indha tiro waxba ma tarayso ma shaqaynayso ee soomaalidii oo dib u fakaraysa oo is-abaabulaysaa la arkay sidaasaana loogu yimid soomaalida haddaan nahay columbus dugan especially een, qaybaha north een, north east columbus een, aad dhibaato waxaa noogu haya dadkii dhallinyaradii aad isu laynaysay oo dhallinyaro ilaa tobaneeye lagu qiyaaso oo aad dhoweyd dhexdooda isdileen kuwo kale oo la dilay Een, qolooyinkan aan la degannahay oo marmar dhibaatooyin inaga soo gaaraan maanta waxaa kaloo laga hadlay arinta ah war soomaalida maxaa loogu yeeraa city of columbus ee arinta dacwada soomaalida ka dacwoota ugu badnayd waxay ahayd maxay tahay micnaha loogu yeerayaa qof thirty years tax payer ah thirty years maaragtay qof jira oo ku dhashay um, in north america in loogu yeero new america we not a new america we somali americans somali americans baa nahay way arrintaasi sharxeen oo dadka soomaalidaahu ay aad iyo aad si xoog leh ay oga hadleen marka waxaan u baahnaa marka hore inaan annaga ismidowno isu nimaanno kadibna aan raadsanno een, wixii naga maqnaa oo ah haddii services ahaayeen ama haddii ahaan lahayn howlqabad howlqabadkaas oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan ku badbaadin karno een, dadkeenna ama mujtamaceena soomaaliyeed ee ku dhaqan columbus ohio guulo badanaan gaarnay oo maanta warkaas annagana lasoo booqanayo annaga martina loo yahay carqalado badanaa jira carqaladaha waxaa ka mid a xaafadaha la dego oo kale dhibaatooyin badan baa ka jira howsan issue waxaa laga yaabaa qof soomaaliya lacag yar oo yar oo aad u yar in lagu yeesho oo shan doolar oo kale ah laakiin waxaa laga yaabaa laba sano kadib saddex sano kadib qofka soomaaliga ahaa asagoo aan bixin karin lacagtii oo badata in hal mar loo soo dalo oo la gaadho laba kun saddex kun oo doolar
codka waxaa u dambeeyey warbixintii deeqasoona ay nooga soo dirtay ohio mas-uuliyiin ka tirsan waa saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda soomaaliya ayaa magaalada london ee waddanka britain waxa ay kulan kula qaateen saraakiil ka tirsan xafiiska socdaalka ee waddankaasi u k ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda dalka cabdifitaax cumar ibraahim shaawey oo safar shaqo ku jooga magaalada london ee waddanka britain caasimada u ah ayaa kulamo la qaatay madax ka tirsan xafiiska socdaalka ee u k iyo xafiiska laga bixiyo dokumentiyada safarka booqashada ku-xigeenka agaasimaha guud ee soomaaliya waa agaasime ku-xigeenka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda uu ku jooga u k ayaa qeyb ka ah kulamada sanadlaha ah ee yeeshaan socdaalka soomaaliya iyo britain iyadoo xoogga lagu saaro iskaashiga dhinaca socdaalka iyo baasaboorka arrimaha ayaa qeyb ka ah dadaalada ay dowladda soomaaliya ugu jirto sidii muwaadiniinteeda ay ugu safri lahaayeen baasaboorka soomaaliya oo haatan waddamo badan oo caalamka ah laga aqoonsaday kulan wacyigelin ah oo ku saabsan ka hortagga cudurka h i v idska ayaa lagu qabtay magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkaa nooga soo diray minnesota xuska maalinta h i v idska oo sanadkiiba kowda bisha labiyo tobnaad caalamka laga xuso ayaa kulan lagaga wacyigelinaya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota lagu qabtay xaafadda sidaro soomaalidu ay u badan tahay ee magaalada minneabolis kulankan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay wasaaradda caafimaadka maraykanka qaybteeda minnesota minnesota department of health oo marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaana m d h iyo qaar ka mid a bahda caafimaadka soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlay siyaabaha xanuunka u faafo sidii looga hortegi lahaa iyo in aan la faquuqin dadka xanuunka la ildaran cabdulaahi irshaad sheikh oo ka mid ah qabanqaabiyaashii kulanka ayaa ka warramay sida loola dhaqmayo dadka qaba cudurka h i v aidska waxaan dhihi lahay xanuunka aidska ama viruska h i v-ga soomaalidu waa kusoo batay minnesota muddo hadda shan iyo toban sanad laga joogo soomaalida numberka waa yaraay laakiin hadda waa batay numberka af saddexaad ayaan ku jirnaa dadka badidoona badidoodana waxay usoo bixi laayihiin waxaa midabta koor ama discrimination ayaa lagu hagaajiyaa qofkii lagu arka ama la ogaada inuu xanuunka qaba waa waa laga cararaa ya marka xaalka aniga waxaan dhihi lahay xanuunka qofka hadduu ku dhaca waxaa fiican qofkii inuu naxariis si naxariis ahaana loo loo tixgeliya marka siday diinta ay sheegtay qofka lasoo dhoweeya daawadiisana aad qaata dadkana aad la noolaada cabdiraxmaan axmed maxamuud khalaf oo ka tirsan bahda caafimaadka gobolka minnesota tom iyo jefed oo ka socday wasaaradda caafimaadka maraykanka qaybteeda minnesota ayaa ka warbixinaya qaabka loola dhaqmayo dadka qabo xanuunka iyo sida loola macaamilo qofka dawada qaata ee cudurkii la nool oo dawadii si saxa u qaata in cudurkii viruskii uu baaba'ayo disappearance noqonayo markaa kadib undetectable noqonayo qofkii marka qofkii cudurka aan laga helin oo viruskii aan laga helinna inuusan gudbin karin marka qof cudurkii qaba inuusan inuu la noolaan karo qof aan cudurkii qabin So it's important to know how S- HIV is uh, spread and how HIV is not spread.
aad bayna muhiim u tahay ee cudurka h i v ga sida lagu kala qaado iyo sida aan lagu kala qaadin inaan wax badan ka ognahay From 2013 to 2017, that five years, uh, we have a, a number of Liberian who are about 99.
laga soo bilaabo laba kun iyo saddex iyo tobankii ilaa laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaan haynaa dadka ugu badan inay yihiin dadka ka yimaada waddanka liberia waana sagaashan iyo sagaal The same years, uh, Ethiopians are 47.
laba kun iyo saddex iyo tobankii ilaa laba kun iyo toddobiyo tobankii dadka etoobiyaanka cudurkaas waa haleelay waa afartan iyo toddobo
Somalia, uh, 27.
dadka soomaalida ee laba kun iyo saddex iyo tobankii ilaa laba kun iyo toddobiyo tobankii waa haleelay waa toddobiyo labaatan Kenya, 19.
kenyaatiga uu haleelay laba kun iyo saddex iyo tobankii ilaa toddobiyo tobankii waa sagaal iyo toban Nigeria, uh, 15.
dadka nigeriaankaana waa shan iyo toban
And then uh, South Africa, 5.
dadka south afrikaankaana waa shan And Sudan, 5.
wacyigelinta lagu qabtay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee ka hortagga h i v idska ayaa ku soo aadaysaa iyadoo oo maantoo kale laga xuseeyo dhammaan dunida dacaladeeda cabdixakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka minnesota maraykanka
munaasabad lagu weyneynayo dhalashada nabigeena maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeelay ayaa lagu qabtay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waa kan siraaji sheekh isaaq oo warkaa nooga soo diray baydhabo munaasabadda xuska dhalashada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa waxaa soo qaban qaabiyey culimaadudiinka ahlusunna waljamaaca ee gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya culimaadudiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka culimaadudiinkii ka hadlay goobta lagu weyneynayay dhalashada nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam ayaa ka sheekeeyey siirada nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana sidoo kale ay sheegeen muhiimadda in sanad walba la xuso الأرض وأهل السماء لما ذبه كل يوم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يعني إلهي يسيسكم بالله ملائكتك يجي مركز ما يبوها مؤمنين تنع مرسي وذكري وأهل الأرض وأهل السماء كل يوم إيه إلهي سبحانه وتعالى آيات تتلى إلى يوم القيامة يا نبغ ما يبوها إني لك صليني أمري aayadii hatuuna akhriyaani waay waa tijaara raabixa waay lanki ganacsi e meel oo mayd waa may weydiiyey ganacsi jey laba laab faa'iidada ha kuraas khayralasiya may ku hadalaane maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam walaalayaal maxabadaas lan walabooba alla subxaana wa tacaala abuuri addoominshay walfari inii anatay rasuulka sala allahu calayhi wasalam weynayaantan ilaahay biniileew watucaziruuhu watuwaqiruuh ee tawqiirkaas meelina jeeday sala allahu calayhi wasalam in la weynayo la karaamay ee aayad kale meelaya qul bifadli illaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayr ee muslimiinta meelka sii rooga may la faray in iyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam ee ka farxaan dhalashadiisii sidaha tigeeka unuu meelin iska roogna anka kulugni رسولك صلوات الله وسلامه عليه محبديسي رحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا إلهي أنت الرب ونحن العبيد ولا يرحم إلا الرب إلى محمد ما زال من وجده مطيا يا رب صل على محمد نبينا أشرف ما لحبيب سوى محمد خير الرسول النبي المكرم siraaj sheisa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo halkaa warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysateen markaana qodobka warka dibadda ururka midooda afrika ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin horumar la-aanta wadahadallada nabadda ee dalka burundi saraakiisha midooda afrika ayaa waxa ay ugu baaqeen dhinacyada isku haya dalkaasi burundi inay ka fogaadaan tallaabo kasta oo sababi karta in xurguftu ay sii dheeraato digniinta ayaa soo baxday kadib markii dowladda burundi ay soo saartay warqad caalami ah oo lagu soo xirayo madaxweynihii hore ee dalkaasi biera buyoya waxaa sidoo kale dowladda burundi ay amartay in lasoo xiro lix iyo toban sargaal oo sarsare xukuumadda burundi ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi biera buyoya iyo saraakiisha kale ee waxa ay marka ku eedeysay in ay ka mas-uul ahaayeen dilkii madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaasi si dimuqraadiya loo soo doortay digniinta midooda afrika ayaa u muuqatay mid loola jeedo dowladda burundi wadahadaladii u dhexeeyey dowladda iyo mucaaradka ayaa la isku mari waayey dadka qaar ayaana ka cabsi qaba in dowladda ay dib ugu soo kicinayso boogihii hore ee ku salaysnaa qoomiyadaha kadib markii ay soo saartay warqadan lagu soo xirayo madaxweynihii hore ee dalkaasi biera buyoya tallaabadani ayaa wejigabax waxa ay ku noqonaysaa midooda afrika sababtoo ah masar buyoya haatan waa wakiilka gaarka ah ee a u ama midooda afrika ee dalka maali dilkii sanadkii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii lagu qaarijiyey madaxweynihii waa madaxweyne meljor ayaa waxaa markaasi uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee qoomiyadda huutu oo dalkaasi markaasi ka dhaliyey dagaal sokeeyo oo ku dhinteen dad gaaraya saddex boqol oo kun oo qof sanadka masar buyoya ayaa laba jeer oo hore waxa uu markaasi afgembi dalkaasi kula wareegay intii uu xilkaasi hayana waxaa la sheegay markaa in dhibaatooyin badani ay jireen waxaa si caro leh uga jawaabay eedeynta ah inuu isagu ka dambeeyey dilka madaxweynihii hore masar buyoya ugu dambeyntiina hogaamiyaasha dalalka ku bidoobay g n ee dhaqaalaha ku horumaray ayaa isku afgartay in dib boorka looga jafo nidaamka ganacsiga caalamka bayaan ay soo saareen madaxda dalalka ah ayaa waxaa lagu sheegay in lagu heshiiyey isbeddel guud oo lagu sameeyo qaabka ururka ganacsigu iminka u shaqeeyo madaxweynaha faransiiska emmanuel marcon ayaa wariyaasha u sheegay inay jirto baahi loo qabo in la casriyeeyo ururka ganacsiga adduunka waxyaabaha ajendayooyinka markaasi looga wada hadlay ah, ugu sarreeyey waxaa ka mid ahaa arrinta cans- canshuuraha oo si gaara madaxda ay uga wada hadleen dhanka kale maraykanka iyo shiinaha ayay u muuqataa in ay isafgarad markaasi ka gaareen dagaalkii ganacsiga ee u dhexeeyey madaxweynaha maraykanka donald j trump iyo dhiggiisa shiinaha shin jinping ayaa kulan ay yeesheen kadib shirweynaha wadamada g twenty waxa ay isku raaceen in la joojiyo muddo sagaashan maalmood ah canshuuraha cusub ee horay u soo rogeen saraakiisha shiinaha ayaa waxay sheegeen inay maraykanka isku afgarteen in wax canshuurta waa wax canshuur ah oo cusub aan lagu soo rogi karin waxa ka dambeeya bisha janaayo madaxweynaha maraykanka ayaa dhankiisu sheegay inuu rajeynayo in heshiis la gaaro si hoosena loogu dhigo xiisadda ka dhalatay khilaafka ganacsiga ee u dhexeeya maraykanka iyo shiinaha dagaalka ganacsiga ee u dhexeeya shiinaha iyo maraykanka ayaa waxa uu bilowday kadib markii madaxweyne jo- donald trump uu canshuuro dheeraada ku soo rogay badeecooyinka shiinaha laga keeno ee maraykanka loo iibgeeyo shiinaha ayaa dhankoodu waxa ay ku jawaabeen canshuuro dheeraad ah oo ay ku soo rogeen badeecooyinka maraykanka ee shiinaha loo dhoofiyo dhegeystayaal warkii subaxnimo ee aad ka dhegeysanayseen raadiyo muqdisho waa nagaynta intaanu dib u kulmayno nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu